daadadkii ka dhashay fatahaadaha webiga shabeelle uu ka sameeyey nawaaxiga magaalada jowhar ayaa dhaliyey khasaare ballaaran oo soo gaaray qoysaska deggan tuulooyinka teedsan jinka webiga shabeelle daadadka ayaa cagta mariyey in ka badan shan iyo labaatan tuulo waxaana ay barakiciyeen kow iyo toban kun qoys oo ahaa beeraley iyo xoolodhaqato kuwaas oo ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha iyo xoolaha sida uu rediyow isnaay u sheegay wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle maxamed cumar caymoy
markaan isku dardarnay degmada jowhar ilaa iyo mahaday dadka ku barakacay oo dhibkaasi barakac ugu yimid oo dhibaata ka soo gaartay tuulooyinka waa todobayoabaaanuulo toddoba-iyo labaatan tuulo ayay biyahaas ay gaarheen inta qoys marka la yidhaahdana kow iyo toban kun oo qoys ayaa ay barakac ku soo gaaray marka la yidhaahdo dhibaato beereed marka la yidhaahdana soddon iyo shan hektar oo dhul beereed ah ayaa iyagana meeshaasi ku baaba'ay oo weliba xilligaana lagu jiray xilligii la goosan lahaa ee badakii u bislaaday oo biyihii hore inay ka baxeen dadkii ku dhibtoodeen ee nin weliba wixii tabartiisa iyo dhibaata iyo kaalmo waxa uu la gaari karo uu ku fashay ee maanta uu ahaa xilliguu ku baahibeeli lahaa ayuu dalagii maanta oo lagu baahibeeli lahaa biyihii haddana nasiib daro uu ku yimaadeen ay ka go'een marka soddon iyo shan hektar oo dhulbeereed ah ayaa halkaas ku baaba'ay hadda waxaa socda qorshe lagu soo afjarayo fatahaadaha webiga shabeelle uu ka sameeyo deegaanada hirshabeelle waxaana meel wanaagsan maraya dadaalada lagu xirayo fatahaada webiga uu ka sameeyey tuulada baari ee duleedka magaaladan jowhar haddii aana dadaal aysan wasaaradda samayn lahayn gobolladii hiiraan iyo shabeellaha dhexe aysan isku tashin aysan samayn lahayn isteedkii hirshabelle hadduusan samayn lahayn khasaaraha iyo dhibta maanta hadda aana ka cabalina wuu ka badnaan lahaa waxaa hadda welwel nagu haya waxay tahay nimanka dadka saadaasha biyaha iyo kormeerka webiga shabeelle dadka saadaalinaya wararka naga soo gaaraya oo dhahaya biyahan hadda aad ka cawanaysaan biyo ka xoog badan ayaa soo socda alla naguma keeno hase yeeshee culayska juhdi badan ayaa hadda waxaan isu geynay oo aan aad ugu cabsi qabna waxay tahay beled weyne beled weyne asagana waa isku tashtay dowlad ahaanna waa ku tashatay hirshabeel ahaanna waa isku tashtay waa isku xilqaamay waxaannu rajaynaynaa in sidaan oo kaleenta oo sidii dhici jirta inaysan dhicin wixii ka bilaabada sanadkaanna waxaannu rajaynaynaa intaanan xilliga aan la gaarinba ka hor qorshaha noogu degan wuxuu yahay xilliga intaanaan la gaarin ka hor inaannu diyaar garayno meel weliba ay biyahaasi ka soo bixi karaan ee webiga ka jilicsan yahay anakoo u marayna gobolkii maxaa la dhahay degmadii ilaa iyo heer mintuulo oo dadka webiga labadiisa dhinac deggan oo meelaha webiga ka jilacsan oo yaqaana inay noo sahmiyaan kadibna dadkii shaqada ku lahaa ka wasaarad ahaan anagana aan la xidhiirto si markaasi wax looga qabto qorshaha inuu degsan waa kaa inaysan arrintaa nugu soo noqnoqotay dib dambe inaysan nugu soo noqon hadduu alaha awoodala uu ogolaado intaas aynu rajaynaynaa insha allah hadduu alla yidhaahdo waxaa jirta cabsi hor leh oo hadda laga muujinayo biyo la sheegay in ay baaxadoodu sarrayso kuwaas oo soo dhaafay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taas oo baqdin ku abuurtay bulshada ku nool deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe maadaama webiga shabeelle meelo badan oo gobolkan ah uu markaasi ka jilicsan yahay taas oo suurtagal ka dhigi karta in fatahaado hor leh ay ka dhacaan deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe waxaana haddii biyahan baaxadda leh ee soo socda iyo kuwa hadda ay isbiirsadaan suurtagal noqon karta in ay sii xoogaysato fatahaadda xudur ciise